cudurkaani sanad kasta xilli uu dhaco ayaa jira sidiisana shoobiyoodku sida magaciisa ka muuqataba waxa waaye cudurada biyaha wasaqaysan inta badan ku faafo waaye marka wadagii hadduu guro oo biyo wasaqa ay kusoo haraan dadkiina aysan biyo nadiifa aysan haysan dabcan waa dareemi kartaa biyahaas isticmaalayaan marka inta badan inta waxa u badan sababaha uu kaco biyahaas wasaqaysan oo wadigu guray ee dadku isticma isticmaalayaan mid kale guuris buu sameeyaa wadigu markii biyaha cusub ay yimaadaan biyihii hore wasaqdaha ay fiixaan bashahaasu cudur ku guuraa hadda dhinacay soobigii kasoo galay beledweynuu soo maray hadda annaga wuxuu kasoo bilowday degmada maxadaay waxaad ii sheegtaa meelaha gobolka shabeellaha dhexe ee uu cudurkani hadda saameynta uu ku yeeshay bishan february bilowgeedii ayuu horta annagana soo galay wuxuuna yani kasoo muuqday oo markii igu horreysay ceeldhaanta ay ka timid tuulo la yidhaahdo sham oo mahadaay u dhow yani tuuladaasina saameyn badan ahayn waa dad baa ku geeriyooday tegisteedana xoogaa ma fududeen inkastoo mahadaayna degmada lasoo gaarsiin jiray bukaanada halkaasu nooga soo bilowday kadibna wuxuu usoo faafay dhinaca jawhar walowa magaalada gudaheeda ubandaan cudurku hadda u badan yahay mana badno oo sidii sanadadii hore ma aha runtii alxamdulilah laakiin xilligiis iyaguu dhacay baan ku dhihi karaa ma fahamtay marka xoogaha jawharna wuu soo yar dhaafay oo dhinacan xawaaley oo balcad iyo jawhar udhexaysa ayaa keesas ka yimaadeen laakiin mostly mostly keesasku waxay u badan yihiin magaalada jawhar gudaheeda waa tahay marka maxay nooga sheegi karaysaa dadka ilaa hadda uu cudurkuu soo ritay wallaahi celcelis ahaan markaan kuu sheego tobankii maalmood oo ugu dambeysay waxaana isbitaalka gobolka soo gaaray boqol iyo laba qof galabta maanta waxay qoraxda ugu dhacday koob iyo labaatan qof dhimasho ma aysan jirin hal qof baa caawa kusoo biiray kaas caawa labaatan iyo laba qof ay isbitaalka ku jiifaan waa gartay marka waxaad inoo sheegtaa oo sababta keenta in magaalada jowhar oo kale tiro intaa la-eg ay dadku maaragtay cudurkan uu soo rito maxay tahay
waa walaal waa mahadsan tahay su-aal aada muhiim u ah runtii magaalada jowhar waa magaalo weyn waad og tahay waa magaalo oo water system leh laakiin water water systemka laftigiisa wuxuu u baahan yahay daweyn ama water respect in la sameeyo marka waxaa jira magaalada laba qodob ayaan dhihi karaa way u badan tahay qodobka koowaad dadkii ooba iska jecelba biyahaas weliga inay isticmaalaan ama ama aagaga wadiga u dhowba ayna biyahan kale iskaba jecelba biyahaas weliga inay isticmaalaan iyo ceelasha ku yaala magaalada gudaheeda oo aanan si yani toos ah aan loo daweynin marka dawooyin fara badan baa jira oo ceelasha lagu daweeyo hay-adaha jooga oo yani w h o iyo unicef iyo daawooyin iyo qalab iyo dhaqaale uga soo qaata oo qolada washka la yidhaahdo water administration waa yani calaster dhan waaye way joogaan gobolka marka haddii ay joogaan hawshaasna lagu ogyahay hawshiina ay dayacantay oo sidaas hadda magaaladii gudaheeda uu shubanka ugu jiro yani waa dareemi kartaa yani meeshaas habacsanaan inay ka jirto oo xagga shaqada hay-adahaas ah mar haddii sanad kasta uu soo laalaabto cudurkani dadkuna uu soo rito dhibaatooyinkanna yihiin kuwa soo laalaabanaya inta badanna la ogyahay maxaa ka wasaarad ahaan adiga ama wasaaradda qaybta aad adigu qaabilsan tahay uga qorshaysan sidii looga hortegi lahaa in mar kale aysan arrimahani dhicin ama dhibaatooyinkan ugu yaraan loo yarayn lahaa walaal horta dhulka miyiga ama magaalada ka fog yacni waxay u baahan yihiin keliya in loo wacyigelin iyo in loo geeyo oo meeshooda loogu tago meelaha la tegi karo badanaana dadka tuulooyinku ceelal biyo nadiif oo loo daaweeyo xataa ma haystaan waxay noqonaysaa in house house wax la yidhaahdo guri guri dadkii loogu tago waxaan soo jeedinayaa hay-adaha wooshka ka shaqeeya inay arrintaas u istaagaan oo yacni guri guri xataa ashuunka ama weelka biyaha lagu kaydiyo aquataabkii iyo ay gaarsiiyaan wixii biyaha lagu daweynaya ay gaarsiiyeen ceel hadday leedahay tuulada ay daweeyaan magaalada gudaheeda hadda jawhar oo kale iyo balcad waa magaalo waaweyn oo babline system leh in ay ku dadaalaan ay gaarsiiyaan markee waa mas-uuliyad ay bulshadooda u qaadeen waayo waa hay-adihii caalamkaa keenay waa free ayagaa loogu soo dhiibay yacni ayagay waajib ku tahay inay house to house karigii yaraayo lagu ridayay biyaha ay gaadsiiyaan oo dhismadkii biyaha lagu daaweyna ay gaadsiiyaan shirkadaha ceelasha iskale ayaga laftigooda waxaan u soo jeedinayaa oo si adag ugu soo jeedinayaa weliba inay xataa haddaana haddaanan loo keenin ay doontaan meesha ay taallo waa yaqaanaan ay yidhahdaan kaalaya biyaha aan bulshada ka gadayno noo daaweeya waayahay qolada oo hay-adaha yaryar oo lookalka oo hawlaha loo xilsaarayna inay isku taxalujiyaan inay alasha ay gaarsiiyaan dawada loogu talagalay